kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aad xiliyadan kala dhegaysataan ridwaan xaaji cabdiweli ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa dotor maxamed xuseen gaas oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska afrikaha kusoo dhawo marka hore barnaamijka waa mahadsantahay ridwan soomaaliya waxay amartay in dalka uu ka baxo ku-xigeenkii ergeyga midowda afrika simon mulongo waxaana lagu eedeeyey dhaqdhaqaaqyo aan weli la shaacin laakiin la sheegay inaanu la jaan qaadi karin waajibaadka shaqo ee amisom iyo istaraatiijiyadda amniga soomaaliya wax faahfaahin oo dheeraad ahna arrintaas dowladdu ma aanay ka bixin marka su-aasha koowaad een jeclaha inaan ku weydiiyey waxa ay tahay maxay noqon kartaa sababta ay dowladdu amarkan usoo rogtay
waxyaabo badan baa keeni karaa nidaam anshaxa diblomaasiyadeed oo qofku baal maraa keeni karta waxaa keeni karta khilaaf ku saabsan xagga istaraatiijiyadda amniga sababto waddankii hadday dowlad ka jirto oo oo amisomna ay nabad ilaalin tahay waxaan ognahay waxaa had iyo jeer muhiimka ah in ay u hoggaansamaan istaraatiijiyadaha amni ee dowladda soomaaliyeed ay jeexday marka taasina hadday dhacdo inay garab maraan de kolley isagu madaxii buu ahaa madaxii labaad buu ahaa oo ku-xigeenka dowladdu waxay mas-uul ka tahay waddanka iyo dadka cidda waddankaa joogta ama nabad ilaalina joogto ama gargaar iyo hay-ad ama qaramada midobe ciday doonto ha ahaato dowladda ayaa ka mas-uula waxa weeyaan dowladdu waa inay marka hore siiso ogolaansho ogolaanshaha kadib hawlahooda waa inay ku dabagasho amisom marka loo yimaado waxa weeyaan soomaaliya nabad ilaalin bay ku joogeen muddo dhowr iyo toban sano ay joogeen waxaana sanadihii dambe ka imanaya su-aalo badan oo ku saabsan waxqabadkooda marka de qasab haddii waxqabad in laga hadlaayo meesha timaadana khaladaad baa soo baxaya oo dowladdu doorkeedii ay ciyaarto inay daba gasho maxaa hayday hay-adaha waddanka jooga ama amisom ha noqoto ama u n ta ha noqoto marka tanina taan bay la xidhiidhaa waayahay marka ma waxaan dhihi karnaa waa arrin siyaasadeed ma waxaan dhihi karnaa waa arrin la xiriirta dhinaca amniga waxyaabaha hadda aada moodid inay dowladdu go-aanka u qaadatay ee ay ku amartay inuu ka baxo simon dalka muddo toddoba beri ah xaqiiqatan dee amisom waxyaaba badan ay qabatay way jirtaan khaasatan sanadihii hore oo in xarumaha dowladda ay ilaaliso in maxaa hayde haykalkan dowladeed ee hadda jira uu soo dhismo sacrifice fara badan ay sameeyeen way jirtaa laakiin haddana waxa waxaa jira nidaam caalamiya baa jira oo nidaamka diblomaasiyadda oo la raaco markay noqoto hay-ad ajnebiya ama ciidamo ajnebiya ama urur ajnebiya oo waddanka ka hawlgelaya sifaduu doonaa kaga hawlgalo nidaamka wixii ka baxsan oo shaksi ururkaa ka mid ah ama mas-uul ha ahaado ama minjo ha ahaado ama hay-adaha ka mida uu la yimaado dowladda waddanka nidaamkan oo vienna convention la dhaho ama heshiiska vienna wuxuu siinayaa awood inay tallaabo ka qaadato tallaabadaas waxa waxaa ugu dambeeya caydhinta laakiin heerar bay soo martaa marka hore in lala hadlo hay-addiisa madaxdiisa la wargeliyo ciddii kale ay khusaysana la wargeliyo haddii ay wax isbedeli waayaan oo dowladdu ku qalci weydo nidaamkii ay u dejisay in la raacayo marka dambe waxay noqotaa in qofkan waddanka lagama rabo la dhaho waddanka lagama rabo hadduu la dhahana waa sharci inuu ka baxo sharci caalamiyo cid walba ay aqoonsan tahay weeyaan waayahay marka la fiiriyo amisom ilaa iyo sanadkii labadii kun iyo toddobadii ayay dalka ku sugnayd oo ay ka caawinaysa arrimaha amniga dowladihii kala duwanaa ee dalka inta badanna waxaad moodaa inay ugu muhiimsan tahay dagaalka al-shabaab ay kula jirto dowladda inay ka caawiso marka wax saameyn ah arrintan magu keeni doontaa ayay kula tahay wada shaqayntii dowladda iyo amisom ma ma ma jirto waxa weeyaan hay-aduhu badanaa waxaan ogeyn wakiilkii madaxa qaramada midoobay ee soomaaliya hadda ka hor in la cayriyey wax saameynana ma ayna keen waxa weya waxaa meesha ku jira waddan madax bannaan weeyaan soomaaliya dowlad buu leeyahay dowladdu ama ha tabar daraato ama xoog badnaato dowladdaasi sharciyeed bay huban tahay sharciyadda ay huban tahay waxay awood u siinaysaa cid allaale ciddii ay u aragto inay sharciga ay baal marayso waddanka ama madax bannaanida waddanka waxyaabo lida ay ku kacayso ama maxaa ahayde wax anshaxa iyo dhaqanka ummaddaas lidku ah ay ku dhaqmayso in ay waddanka ka masaafayso marka tanina unta ka weynayd amisom qaramada midoobaa ka weynaa haddii qaramada midoobey ay wax dhibaato ay keenaysana dhibaato ma keenayso midda kale marka dowladi ama dowladda soomaaliya ha noqoto ama mid kale ay cayrinayso shaksi ajnebiya oo ama nabad ilaalin ku jooga ama hawlo oo gargaar ama hawlo oo diblomaasiyeed waxa weeyaan yani wax markaaba kusoo boodaa maaha waxaa laga ay u badan tahay muddo in loo seetaleylinayay oo maxay ahayde waxyaabo baaritaano badan la sameeyey caddaymo badan la sameeyey caddaymihiina lala qaybsaday matalan midooda africa iyo hay-adaha kale ee khuseysiya wadamada kale ee khuseysiya waaya maxaad u malaynaysaa marka in khilaafkan uu ku salaysan yahay khilaafkan waxaa iska cad waxaa jira matalan hay-adaha caalamka markii ay hay-adi meel joogto xarunteeda guud bay report siisaa warbixin siisaa waxaan uga jeedaa matalan amisom xaruntan midooda africa qaybtan nabad iyo amniga ayay hoos tagaan marka taasay report siiyaan taasina waxaan ognahay muddo aan fogeyn inay soo saareen warbixin ama war-saxaafadeed ay ugu baaqayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay in soomaaliya uu isticmaalo jabtarka toddobaad oo jabtarka toddobaad waddanka loo isticmaalona madaxbanaanidiisi waa lala noqday arrinkaana dowladdu kuma waafaqsanayn cid kaleoo soomaaliyeed oo ama maamul goboleedyada amay ka taligeliyeen ma jirto taasina marka waxay caddayn u tahay in kuwan jooga waa aniga fikirkayga soomaaliya nabad ilaalinta u jooga kuwa ka mid a ay arrimahan ka shaqeeyeen oo ka dambeeyeen waynan uba arkinba dowladdu inay dowlad ay tahay oo jirto
waayahay muddo dheer ayay amisom caawinaysay marka laga hadlayo ciidanka soomaaliya iyo amniga dowladda iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladda intaba goormo ayaad is leedahay soomaaliya waxay u gudbi doontaa inay amisom uga mahad celiso dadaalkeedii islamarkaana ay ciidan soomaaliyeed oo tayo leh ay la wareegaan guud ahaan amniga dalka
wallahi ciidan soomaaliyeed oo tayale hadda way jiraan ama kuwa maamul goboleedyada jooga ha noqdaan oo ciidamada maamul goboleeda ama kuwa federaalka ah waxa weeyaan aniga fikir ahaan waxaan aaminsanahay amisom inta ay soomaaliya joogto way adkaanaysaa ciidan buuxa in la dhiso sababtoo ah dantii amisom iyo dantii soomaaliyeed baa iskhilaafsan dhowr iyo toban sanay joogaan waxaa laleeyahay al-shabaab baa lasoo afjari waayey labaatan iyo dhowr ku weeyaan arrinkaana yani deeqbixiyaasha caalamka bar ka mida waxaan ognahay inay lacagtii ay ku kabeyeen amisom ay jareen oo sababo fara badan iyo waxyaabo soo noqday waxyaabo badan ay jiraan khilaafna uu jiro amisomta dhexdooda waxyaabo badan siyaasado badan marka waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waxaa la quman ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama dowladda federaalka ah oo anigu aan ra'yi ahaan qabaa in maxaa ahayde tallaabadan ay dowladdu qaaday ay tahay tallaabo ay tahay inay garab istaagaan ugu ammaanaan mucaarid iyo muxaafidba wixii khilaaf oo jiro soomaalida dhexdeeda aan laga heshiiyo ciidamadii soomaaliyeedna dhisitaankooda la dedejiyo sababtoo ah golaha ammaanka qaramada midoobay muddo ka hor sanadkii hore inay ahayd baan filaya mise laba sano ka hor waxaa la soo saaray in oo dowladda soomaaliyeedna ay hormuud ka ahayd waxa la dhaho somalia transitional plan ama qorshaha kala guurka amniga ee soomaaliya qorshahaasi wuxuu qeexayay december bil ama laba bilood kadib hadda oo december sanadka sanadkan dhamaadkiisa december soddon iyo kowgeeda in hal askari oo amisom uuna waddanka joogo tiina waxaad moodaa inay dib u dhacday oo sababo kala duwan oo amisomta lafteeda ay qayb ka tahay marka anigu ma qabo waxa dhibaataa inuu arrinkan keensanayo wuxuu keensanayaa in laysla xisaabtamo amisom lala xisaabtamo waxaanan aanan dhihi lahaa an ku tali laha hay-ad walba oo waddanka joogta waa in lala xisaabtamo amisom keliya maaha hay-adday doontaa hadda oo waddanka joogta oo hawl ka haysta cid walba ajnabiga joogta waa in lala xisaabtamo oo maxaa sharciga waddanku qabta taasi ku jira horumarka iyo wanaagga iyo amniga iyo kala dambeynta maxaa ahayda soomaaliya iyo qofka muwaadinka soomaaliya inuu amnina ku seexdo kuna soo tuuso waayahay ugu dambeyn haddiiba amisom waktigeeda uu dhammaado markii loogu talagalayna kolley waa ay bixi doontaa ma laga yaabaa in soomaalida dhexdeeda wadahadallo u furmo gaar ahaan marka la eego dowladda iyo hadda al-shabaab markeedii horeba waxay ahayd anigu ra'y ahaan waxaan qabaa in ay al-shabaab la gasho wadahadal bay ahayd markeedii horeba sababto ah waxa weeyaan wadahadal arrinka soomaaliya waxaan ahayn uma arko in lagu xallin karayo waxa weeyaan iyadaa wadankii dowladka ama dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka intay yimaadaan wadankan qorshe dib u heshiisiin oo dhammaystiran oo oo maxaa ahayde taabagala inay la yimaadaan oona cid kaloo shisheeyayo cidna ayna ka sugin haddana weli arrin u yaalla weeyaan madaxda hadda joogta ha noqoto ama kuwa mustaqbalka imaan doona waxaan qabaa sida keliya oo soomaaliya ay dowlad macnale ku noqon karto oo waddanku amni ku noqon karo oo muwaadinka soomaaliyeed uu amni ku heli karayo inay tahay wadahadal in lala furo wadahadal soomaaliyeed oo maxaa ahayde taabagala xarakada al-shabaab iyo iyo cid walba oo maxaa ahayde soomaaliyada oo wax tabanaysa aada buu u mahadsan yahay doctor maxamed xuseen gaas oo ka faalloodaha arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska afrika dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaan la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq si aan faahfaahin uga weydiiyo go-aanka ay dowladdu qaadatay ha yeeshee ma aanu ka soo jawaabin codsiga intaas ayaana kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah ridwaan xaaji cabdiweli inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda lahi idmo sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulle